بsم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاaلمين وصلى الله وسلم وbارك على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله bاب الcaطف وxروف الcaطف عشhرة وهي الwaaw والفاء وثma وأw وأm وإma وbl ولا ولakin وxتى في bعض المواaضع wuxuu yidhi baabuulcadfi wuxuu baabu yahay cadfiga wa xuruufulcadfi xuruufta cadfiga casharatun waa toban xuruufta wax layskula cadfo waa toban wa hiya xuruuftaasi waxa weeye alwaawu walfaa'u wa humma wa ow wa am wa ima wa bal walaa walaakin wa xataa fii bacdi almawaadic xataa waxay ayada gaar ku tahay fii bacdi almawaadic waa meelaha qaar xuruuftaas tobanka ah waxaa la yidhahdaa xuruufulcadfi xuruuftaas tobanka ah waxaa loo yaqaanaa xuruufulcadfi alcadfu xagga luqada waa almayl waa iilasho oo waxaa leedahay caطafa zaydun calaa camrin ay maala calayhi waa waa xaggiisa u iishay maala ilayhi xaggiisa ayuu u iishay cadfigu marka iilasho waay waa dhanka luqada dhanka markii loo yimaado naxwiyiinta iyo waxay cadfi u yaqaanaan waa wixii toban xaraf layskula xiro cadfigu toban xaraf wixii layskula xiro ayaa la yidhaahdaa yacni xuruuful cadfiga toban ah waxaa jira cadfi ama waxaa jira macduuf iyo macduufun calayhi iyo xuruuful cadfi waa meeqo waa saddex macduuf waa mid la cadfaayo macduufun calayhi waa mid wax lagu cadfayo xaggiisa loo iilinayo xuruuful cadfigana waa kuwa isku xiraaya midkan macduufka ah iyo midkan macduufu calayhiga ah tusaale ahaan markaad tidhahda jaaa zaydun wa camrun maxaa iskula cadaftay xarafka ku jira waa maxay jaaa zaydun wa camrun waawaa ku jirta waawgaas xarfulcadfi waay jaaa zaydun wa camrun camr waa macduuf waa macduuf waa midkii loo iilaayo loo soo qaadayay midka kale lagu soo cadfaayay lagu soo xirayy macduuf waay macduufu calayhi waa midka lagu soo cadfayo macduuf waa midka lasoo cadfaayo macduufu calayhina waa kan lagu cadfayo haddii la yidhaha zayd jaaa zaydun wa camrun camrun waa macduuf zaydna muxuu noqonayaa waa macduufun calayhi midka horeeya ayaa mar walba macduufa calayhi ah midka horeeya macduufa calayhi ah kan dambeeyana waa maxay waa macduuf xarafka isku soo isku xirayana maxaa la yidhahdaa xarfulcadfi ee saddexdaas qaybood ay ka kooban tahay macduuf iyo macduufun calayhi iyo xarfulcadfi mid macduufa iyo mid macduufu calayha iyo mid xarfulcadfigii aw labadooda udhexeeyey labadooda udhexeeya xuruuftaasi marka ama xarafka u dhaxaynaya labadooda ayaa toban xaraf ah waawa ugu horaysa waa ku hor bilaabay maxaa yeele ayada asal u ah baabkan wa hiya alwaawu cadfiga waxaa asal u ah waawga xukunka umaanan tegin xukunka shiiqaa sheegi doona macduufii macduufa calay macduufka wax xukunkiisa xagga icraabta shiiqaa keeni doona laakiin hadda waa inaan fahamno xuruuftan in la yidhaahdo xuruufulcadfi shaqada ay qabanayaan waa maxay waxay isku xirayaan kan dambe iyo midka hore kan dambe iyo midka hore ayay isku xirayaan oo markaad tidhaahdo zayd ayaa yimid waa camrun iyo camar camar iyo zayd maxay wadaagaan hadda imaanshahay wadaagaan waxaana isku xiraya labadan waa xarafkan waawgaawa haddaad rabta fa aad ku bedelaysaa waxaa leedahay jaaa zaydun fa camrun haddaad doonto umaad gelina waxaa leedahay jaaa zaydun uma camrun laakiin xagga macnaha waawga wuxuu tusinayaa uu faa'iidaynayaa in labadan ay wadaagaan xukunka inay wadaagaan labadan macnaha waxaa laga wadaa macduuf iyo macduufa calayhi inay xukunka wadaagaan u faa'iideynaa xukunka waa maxay jaaa zaydun wa camrun hadda xukunka waa maxay waa imaanshaha waa majii'a xukunka majii'aga laga wadaa xukunka imaanshaha zaydi camar hadda waa wadaagaan soo ma yaa wadaajiyey xukunkan waawgaanaa wadaajiyin waawgaan marka wuxuu tusinayaa in labadooda kulmaya ay wadaagayaan xukunkan labadoodan isdaba jooga oo isku cadfan inay xukunkan wadaagayaan wax kaluu faa'iideeye ma leh ma kuu faa'iideynayo waawgan siday ugu kala horeeyaan xukunka ma kuu faa'iideynayo imaanshaha yaa ku horreeyey yaa ku dambeeyey waawga lagama faa'iidaysto ma kuu faa'iideynayo arrintaasina xataa markii tafsiir ama axaadiid la akhrinayo waa arrin soo gasha in badan oo waxay idhahdaan culummadu waawga tartiib ma faa'iidey tartiib ma faa'iidey maxay ka wadaan labada mid soo horreeya kuu faa'iidey maayo wuxuu kuu faa'iideynayaa keliya in labada xukun ka wadaagaan noqdada in la fahmo muhiim waa labada inay xukun wadaagaan waawga laga faa'iidaystaa laakiin yaa xukun ku horreeyey waaw kuu faa'iidey maayo hadda tusaalihii jaa'a zaydun wa camrun markaan dhahno waxaa yimid zayd iyo camar qofka imaqlaya ee hadalkayga dhegaysanaya ma wuxuu ka faa'iidaysanayaa in zood soo horreeyey oo camar dambeeyey miyuu ka faa'iidaysanaa ma ka faa'iidaysanayo maxaa yeele waawgan u faa'iiday maysa waxaasi inuu camar horreeyo oo zayd dambeeyena ka faa'iidaysan maayo warkayga laakiin waxa keliya uu ka faa'iidaysanaya waa hal arrinoo in labadoodaba ay yimaadeen si u kala soo horreeyeen ma ku cadda maxaa yeele waawgan ma tusinayo wuxuu laakiin noo faa'iideynayaa in labaduba ay yimaadeen oo imaanshaha ay wadaagaan waawga marka saasuu faa'iideeyaa waawga waxaa ku xiga alfa fa'da ayada labada arrinba way faa'iidaysaa haddaad tidhahda jaa'a zaydun fa camrun hadda waawga waxaan soo marnay inuusan tartiib faa'iideynin soo maa waawga haddii aada isticmaasho tartiib ma faa'iideynayo qofka aad la hadlayso haddaad rabto inuu u faa'iidayso ama aada u sheegto imaanshaha inay ku kala horreeyeen zayd iyo camr waawna aada isticmaasho waxaa laga maarmaana ood u baahanaysaa inaad kelimad kale aad keento oo tusinaysa midkii soo horreeyey oo tidahda jaa'a zaydun wa camrun qablahu ama bacdahu qablahu hortiis ama bacdahu gadaashiis bacdahu iyo qablahudaasn qofka muxuu ka faa'iidaysanaa si usoo kala horreeyeen hortiis ama gadaashi laakiin waawda ma faa'iidayso haddii waawga lagu gaabsado waa soo mar waa soo sheegnay waxay faa'iidaysaa keliya in labada xukunka wadaagaan fa'du sidaas maaha fa'du waxay faa'iideynaysaa sida loo soo kala horreeyay faa'iideynay haddaad tidhahda jaa'a zaydun zayd ayaa yimid fa camrun camarna waa yimid fa camrun waxay noo faa'iideynaysaa laba arrin fa'daas arrinta koowaad waa inay soo kala horreeyeen yaa horreeyey fa'du waxay noo faa'iideynaya in zayd horreeyey jaa'a zaydun zayd ayaa yimid fa camrun kadibna camara ka daba yimid waay fa'du macnahaasay faa'iideynay tartiibaa la yidhaha tartiibtaasay faa'ideynay sida loo soo kala horreeyay u tartiibine macnaha labaad ee faa'iideynaysa waxa waaye soo kala horrayntaasi ma ahan mid waqti u dhexeeyey waa isdaba joogeen tacqiibaa la yidhahdaa carabiga tacqiib caqibka ma la yaqaan caqibka waa ciribta markii la leeyahay tacqiib maxaa loola jeedaa waxay ka cabirayaan markuu zayd yimid camarna waa ka daba yimid oo ciribtuu ku haayay ciribtuu ku hayay macnaheed waa maxay imaanshahooda waxba uma dhexayn waay kan markuu soo galay kan kalena waa ka soo dabagalay idan waa cirbaynaaye ciribtuu ku hayay ciribtiisa wuxuu ku hayay yacni lugtiisa oo waa daba jooga oo meeshuu lugta ka qaadaba kanna waa dhigaayo waay markuu zayd dalaq soo yiri kanna waa ka soo dabagalay labadooda wax zamana iyo wax waqtiya uma dhexayn idan laba arrin waa ka faa'iidaysan fa'dan say u kala soo horreeyeen iyo soo kala horrayntaas inuusan waqti u dhexayn inay soo kala horreeyeen maxaa la yidhahdaa carabiga soo kala horrayntaasi tartiib tartiib tartiib atartiib macnaheedu waa maxay waa ratibid waay yacni sida loo soo kala horrey in loo soo galo tartiib waay fa'du tartiib way noo faa'iideynaysaa oo waxay faa'iideynaysaa kan soo horreeyey kan dikrigiisu horreeyo inuu ku soo horreeyey imaanshaha kan kalena uu ku soo xigay waxay kaloo faa'iideynaysaa kala horrayntaasi waxaa dhici karta soomahan kala horraynta inuu waqti u dhexeeyo waxaa kaloo dhici karta inuusan waqti u dhexayn waxaa dhici karta waqti dheer inuu u dhexeeyo waxaa dhici karta waqti yar inuu u dhexeeyo haddii la yidhaahdo zaydaa yimid kadibna camar baa yimid camarka imaanshihiisa iyo zayd imaanshihiisa waxaa suuragal inay maalin udhaxayso inay maalin gelinkii udhaxayso inay laba saac udhaxayso inay hal saac udhaxayso in nus saac udhexeeyo in toban daqiiq inta waa muxtamal laakiin fada markaad meesha keento ixtimaalaadka kaleo dhani ka saareen waxay ku faa'iideynayeen inay zayd soo horreeyey camarna uu ku soo xigay laakiin kusoo xigiddaasi ay tahay miduu ciribta ku haayay miduu ciribta ku haayo waa daba jooge wax badan uma dhexaynin jaaa zaydun fa camrun fada marka wax lagu cadfo labadaas macnaad ka faa'idaysana meel walbood aragto asalka waa sidaas asalka waa sidaas markaan leeyahay mararka qaar waxaa laga yaabaa asalka inay ka baxdo ayadoo waaqica iyo waxyaabaha la og yahayba ay diidayaan inay ciribta isku haayaan laakiin markaasoo kale waxaa lagu qaydaa waa curfiga iyo caadada iyo qaraa-intii la socoto hadda maalan haddaad tidhahdo tazawaja zaydun zayd waa guursaday fa wulida lahu waa loo dhale markuu guursado horemaa laga dhale yaa mase guurkee dhalmada waktigaa udhexeeya waktigaa udhexeeya lakin waa la iska yaqaan taa soo maaha taas waxay basharku yaqaanaan fahmi karaan waay inaysan wuxuu ahayn hadduu guursaday haddaa loo dhalay islama socdaan ciribtay ku haysay maaha markaanoo kale waktiga udhexaynayo laakiin asalka waa maxay asalka waxay faa'iidaynaysaa isdabajoogid haddaan nidhaahno jaaa zaydun fa camrun maxaan ka faa'iidaysanaynaa markuu zayd soo galay camarna inuu toos uga soo dabagalay mubaasharatan ayadoon waqti udhexayn ayadoon waqti udhexayn fa'da faa'iidadaasay labada faa'iday faa'idaynaysaa tartiib macnaha labaad waa tacqiib tacqiib oo laga keenay min alcaqib oo ciribti ah maxaa ku xiga alfaa uma ku xigta xarafka saddexaad waa uma uma ta'da waa la godayaa markay leeyihiin culammadu ta'da waa la godayaa waxay ka saarayaan waxaa jirta mid ta'du kor dhigan tahay oo hamma la yidhaahdo wa idaa ra'ayta hamma ra'ayta hamadaas iyo umadan isma leh tan marka waa inaad uma tiraahdo taa hamma waa darafo hunaaka waa waa halkaas cadfi maahan taas taas waa isim tanna waa xaraf saa darteed sada waa gode waa bidami tha umma umma waxay ka mid tahay min xuruufi alcadfi waa xarafka saddexaad ayada iyo fa'du hal miday wadaagaan tartiib inay faa'iideeyaana wadaagaan umadu tartiibay faa'iidaysaa jaaa zaydun umma camrun ayaad leedahay zayd ayaa yimid kadibna camar waa tartiibisa soo maa zaydaa imaansha ku horreeyey camarna waa ku xige zaydaa imaanshaha ku horreeyey camarna waa ku xige jaaa zaydun umma camrun laakiin faa'iidada labaad ay uma faa'iidayso way ka duwan tahay midii labaad ayay faa'iidaynaysay fa'da fa'da tacqiiban ku sheegnay soo maa oo ah in cirabta la isku hayay amaa uma waxay faa'iidaynaysaa in waqti u dhexeeya imaanshahooda uma waxay faa'iidaynaya inays isdaba joogin jaaa zaydun zayd baa yimid uma haddaa isticmaasho zayd waa yimid camarna waa ku xigay laakiin imaanshahoodu isma daba joogin waqtigaa udhexeeya waqtigaasi ama ha u badnaado ama ha yaraado laakiin zamanaa udhexeeya uma saasay faa'iidaynaya tartiibna way faa'iidaynaysaa dibdhacna way faa'iidaynaysaa kala dambayn carabiga waxaa la yihahdaa taraakhi dibdhacaasi taraakhi baa la yihahdaa ataraakhi bimacnaa waa dibdhac waay xoogaha u ka dambaynaya zaydaa imaanaya kadib camaraa ku xigsanaya ismana daba joogaan oo waqtigaa udhexeeya zamanaa udhexeeya uma ayaduna sidaasay faa'iideynayo ow waa xarafka afaraad oo ka mida min xuruufi alcadfi owda waxay faa'iidaysaa ama macaanideeda ka mid waxyaaba badanay faa'iidaysaa owda laakiin shakiyaa ka mid a waxyaaba faaidaysa shakiyaa ka mid a waxaa leedahay jaaa zaydun zayd ayaa yimid ow camrun ama camaraa yimid waan ka shakisanahay labada mid ka yimid matala koraad ka aragtay ishtibaaha kaa galay ninkaa qofkaas yimid ee aada u jeedo ma zayda mase waa camar laakiin labada inuu mid yaha waa hubtaa ee midow yahaa gara weyse markaasaa waxaa leedaha zaydaa yimid ama camaraa yimid owdaani maxay markaa faa'iidaysay inaad shakisan tahay inaad shakisan tahay owdaa marka waa lishaki soo axaadiidka kuma arkina shakun min araawi in la leeyahay iyadoo ow markuu raawiga geliyo nebiga sidaasuu yidhi ow qaala kada ama sidaasuu yidhi macnaa waa shaki min araawi ma lafdigaanuu yidhi mase midka kaleu yidhi marka aw macaani badanay faa'iidaysaa laakiin shakiga ka mid ah intaasaan uga gudbaynaa macaanideeda kale insha allah kutubta kale aan ku arki doonaa am oo miimku reeban yahay jaaa zaydun am am jaaa zaydun am camrun ma zaydaa yimid mase camaraa yimid amtu ayad waxay dhacdaa markii hamsatu istifhaam ugu horeysa hadalka ma zaydaa yimid am camrun labada mid iyo cayin waay ii kala tilmaam labada mid ka yimid waxaad ii cayimaysaa soomaa mid ka mid a haddaan ku idhahdo war ma zaydaa yimid mase camar adigana aad og tahay maxaa ilaahdaa ama zaydaa yimid ama camaraa yimid idan amtan waxay faa'iidaynaysaa waa dalabu tacyiinoo waxaa lagu leeyahay ii cayin labada midka yimid labada midka yimid ii tilmaam awda saasay faa'iidaynaysaa jaaa zaydun am camrun waa dalabu tacyiin dalabu tacyiin maxaa laga wadaa waxaa la dalbayaa in mid lagu cayimo labadooda ma kana mase waa kaas ma zayda mase waa camar labada mid ka yimid markaasaa waxaa leedahay zaydaa yimid ama camar ayimid labada midka u sheegto maxaad u cayintay waxaad u cayintay cidduu raba in loo cayimo oo loo tilmaamo imaa ayaa ayadana ka mid ah imaa ayada xagga macnaha ow bay la mid tahay ow waa soo marna soo maaha ow oo kale ayay la mid tahay macaanideeda shaki baa ka mid ah oo waxaa leedahay jaaa imaa zaydun wa imaa camrun waxaa yimid imaa zayd wa imaa camrun labada midaa yimid waxaa ka mid ah oo midda toddobaada bal iyo laa iyo laakin bal waxay yidhahdaan lilidiraab waay idiraabay faa'iidaysaa idiraab idiraab macnaheedu waa maxay idiraab waxa waaye xaaladdii hore ama xukunkii hore in laga tago oo laga jeesto midka dambena loo jeesto xukunka hore iskaga aamusaysaa tusaale waxaa leedahay jaaa zaydun zayd ayaa yimid markaasaa le bal camrun siday iskaba daaya camaraa yimid iska daayda macnaheedu waa maxay xukunka hore iga dhaaf waaye imaashihii zayd iga tuur camaraa yimid hadda maxaa xukun ku gaabsannay waxaan ku gaabsannay imaanshaha camar imaanshihii zayd aawe waa iskaga jeesanna gebi ahaanba waa iska dhaafe waa ka gudbay imaanshihii zayd inaan ka hadlo jaaa zaydun zaydaa yimid marka hore saasaa igu soo dhacday markaasaa waxaan idhi bal camrun bal camaraa yimid iska dhaaf zayd camaraa yimid xukunkii hore muxuu noqday mid laga tegow noqday xukunkii hore mid laga tegow noqdo imaanshihii zayda waxaana ku gaabsaday imaanshihii camar yaa faa'iideynaya inaan midka dambe ku gaabsadon kii hore ka tago bal ayaa faa'iideynaysa idiraab baa la yidhaha idiraab bimacnaa waa yani in la iska tuuro xukunkii hore oo kan dambe la qaato kii horaa laga aamusaya midda sideedaad waa laa laa waa la yaqaana ahaan u malaynaa laa nafyay faa'iidaysaa tii naafiyada aheed waay ee wax anfinaysay taasi waxay laadu waxay faa'iidaynaysaa xukunka midka hore u sugan inuusan u sugnayn midka dambe xukunka midka horaa qaatay kan dambe male laakiin xukunkaas jaaa zaydun laa camrun zayd ayaa yimid laa camrun camar ma imaan imaanshihii hadda yaan u sugnayn zayd camarna ma u sugnay imaanshaha mase waa u diidnay waa laga anfiyey yaa yaa nafyigan iyo diidmadan keenay laabaa keentoo faa'iidaysa idan xukunkii hore ayay waxay u diideysaa midka ayada ka dambeeya kan ayada ka dambeeya xukunkii hore u diideysaa xukunkii midka hore u lahaa ayay midka dambe u diideysaa zaydaa yimid laakiin camar ma imaan camar way u diidday xukunkii hore laada nafyay faaidaysaa nafyigu waa macruuf laakiin laakiin ayada waa soo marnaa u maleena waxay faa'iideyso waxaa leeda laa tadrib zaydan zayd ha garaacin zayd ha garaacin markii lagu yidhi garaac oo dhan iska daay ma ahane laakiin camran laakiin camar garaac laakiin idrib camran waa laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin camran laakiin camar garaac darbigii hore zayd waa loo diiday laakiin yaa loo sugay darbiga iyo garaaca camaraa loo sugay zaydaa laga anfiyey yaan la tuminaa la yidhi zayd waa laga nahiyo waa la diiday in la garaaco laakiin camaraa loo sugay sugitaanka camar loo sugaayo camri yani darbiga zaydna loo diidaayo diidnimada zayd loo diida laadaa keento ka horaysa laakiin in camar loo sugo maxaa keenay laakintaa keenaysa xukunkii hore waa ka reebtay oo waxay leedahay zayd yaan la garaacin laakiin camar ha la garaaco laakintaa keenaysa idan marka laakiin xukunkii ee wixii ka horreeye loo diiday ayay waxay u sugaysaa wixii ka dambeeyey ayada midda tobanaad waa xataa xataa ayada waawdoo kale waay markii cadfiga la joogo markii baabulcadfi lagu jiro xataada waawda ayay la mid tahay waawda maxaan kusoo marnay maxay faa'iidaynaysay in xukunka la wadaaga uun wax tartiiba miyay waa faa'iidaysaa waaw tartiib ma faa'iidayso waxay faa'iidaynay xukunka in la wadaago xukunka in la wadaago ayay waawda faa'iidaynayd xataaduna waa la mid xataaduna waa la mid oo waxaad leedahay akaltu samakata kalluunkii ayaan cunay xataa ra'sahaa xataa madaxeedii waa cunay madax xataa kama tegin kalluunka waa cuna xataa madaxeedii baa cunay xataa ra'sahaa markaad tidhahda ra'sa maxay ku cadfan tahay asamakatay ku cadfan tahay walmactuufu cala almansuubi mansuubaa laleeyahay waana imaan doontaa icraabta tobankaas xaraf macaanidaasi horta kala leeyihiin tobankan xaraf macaanidaasi faa'iideynayaan mid walba macnahaasay leedahay tobankan xarafna maxaa loo yaqaanaa guud ahaantooda xuruufulcadfiyaa loo yaqaanaa tobankan dhammaantood waxaa loo yaqaanaa xuruufulcadfi halla baraarugo rag badanoo baraarugsanayna ii muuqda darsiga si fiicana loola socdo xuruuftan xuruufulcadfiga ee tobanka ah macaanidooda waa sida hadda aan soo sheegnay dhammaantood dhammaanna waa xuruuf hal arrinay isku kala duwan yihiin horta xuruuftan laba qayboodaa loo qaybinaa laba qayboodaa loo qaybinayaa lix meela iyo afar meela lixda isku meesha ah waxa waaye alwaaw may waa lix lix meela iyo saddex meela hal xabbaa soo haraya halka xaboo soo haraya asiga uma badna cadfiga laakiin axyaanan buu noqdaa waawda alwaaw walfaa wahuma waow waam waima meeqa waay ya waa lix lixdaasi waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya waxay wadaagaan icraabta waxay wadaagaan macnaha xukunkana waa wadaagaan icraabtana way wadaagaan waxa ka horeeya waxa ka dambeeya markaan idhaahno jaaa zaydun wa camrun camar iyo zayd xukunka ma wadaagaan wasaa ku kala duwan yihiin imaanshaha way wadaagaan jaaa zaydun fa camrun waa wadaagaan xukunka jaaa zaydun huma camrun camar iyo zayd xukunka way wadaagaan jaaa zaydun ow camrun xukunka way wadaagaan mid laga anfinaya ma leh ajaaa zaydun am camrun markii la yidhaahdo zayd miyayd mase waa camar labadoodana way wadaagaan waa loo wada sugayaa jaaa imaa zaydun wa imaa camrun ayadana xukunka way wadaagaan waxa ka horeeya waxa ka dambeeya intaasi waa lix soo maaha ya alwaaw walfaa wahuma waow waam wa ima waa lix bal iyo laa iyo laakin ayaga waa ka duwan yihiin icraabta way wadaagaan laakiin xagga xukunka yacni xagga macnaha waxa ka horeeya iyo wixii ka dambeeya isku mid noqon maayaan waataan soo marno waxaad leedahay jaaa zaydun bal camrun markaad tidhaahdo xukunkii yaa u sugtay bal camrun markaad tidhaahdo camaraa u sugtay zaydna waad ka ilqaysa soo maahan xukunkii idan isku xukun kamaadan dhigin waxaan ka wadaa isku macno kamaadan dhigin xagga macnaha ma wadaajin laana waa la mid jaaa zaydun laa camrun markaad tidhaahdo zayda u sugtay xukunka imaanshaha camarna waad ka saarto waa u diideen laakiin ayadana waa la mid laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin camran yaa u sugtay garaaca hadda camaraa u sugtay yaana laga anfiyo loo diiday zayd idan xukunkii maysan wadaagin wixii ka horreeyay wixii ka dambeeyey wa xataa fii bacdi almawaadic xataa ayada sida badan uma badna inay caatifo noqoto hadda way noqotaa walidaalika sheikha hadalkiisa fiiri fii bacdi almawaadic muxuu ugu xihay intii hore o dhan fii bacdi almawaadic miyuu yidhi sagaalkii hore ma dhihin halkan inuu yidhaha fii bacdi almawaadic maxaa keenayo ujeeddaa keenaysa ujeeddadu waxaa waaye xataa inay caatifo noqoto oo ay wax isku cadafto ma badna waa la helaa laakiin ma badna xataa mar xarfu jaray noqotaa mar waxbay hoos dhigtaa xataa marna waxay noqotaa ibtidaa'iya oo waxa ayada ka dambeeyahay marfuucay noqdaan meelahaasay uga badan tahay inay noqoto xarfulcadfi laakiin haddii ay noqoto ayadu waawday la mid tahay markaas meeqay ku noqonaysaa lixdii meeqay ku noqone toddobay ku noqonaysaa lixdii markaa toddobay ku noqonaysaa oo jaaa akaltu samakata xataa ra'sahaa markaad tidhaahdo samakadii ayaan cunay xataa ra'sahaa waan cunay soo wadaagi maayaan kalluunkii la cunaya iyo madaxii isku xukun waaye waa la wada cunay dhammaantood xukunkii waa wadaagayaan idan lixda hore waxay wadaagaan xukman wa macnan labadaba waa wadaagaan haddii xataadan lagu daro toddobay ku noqone xukman wa macnan ayay wadaagaan xukman wa macnan waxaa laga wadaa xukunka waa icraabta icraabta waa noo imaan doontaa macnahana waxaa laga wadaa waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya inay iswaafaqaan way wadaagayaan saddexdan kale waxay wadaagaan xukunka xukunka oo ah icraabta way wadaagaan oo sheikhaa sheegi doona icraabta laakiin macnaha waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya isku macno miyay qaadanayaan mase waa ku kala duwanaanayaan way ku kala duwanaanayaan idan labadaas ayay u qaybsamaya xuruufulcadfiga kuwa wadaaga xukman wa macnan iyo kuwa wadaaga xukman laa macnan macnay wada- macno ma wadaagaan laakiin xukun ay wadaagaan qaala fain caطafta calىa marfuucin rafacta aw calىa mansuubin nasabta aw calىa makfuudin khafadta aw calىa majzuumin jazamta wuxuu yidhi fain caطafta haddaad ku cadafto macطuufkii haddaad cadafto waxa la cadfaaya hadda yaa waaye waa macطuufkii haddaad ku cadafto calىa marfuucin mid marfuuca marfuucaas yuu yahay waa macطuufun calayhigii waay waa kii wax lagu cadfaaye hadduu marfuuc yahay ood ku cadafto mid marfuuca rafacta macduufkaasna waa rafcinaysaa ow calaa mansuubin mid mansuuba haddaad ku casabta ku cadaftana nasabta waa nasbinaysaa ow calaa makfuudin mid makfuuda haddaad ku cadafto khafadta asigana waa khafdinaysaa ow calaa majzuumin ama mid jasmisan haddaad ku cadafto jazamta asna waa jamsi- jasminaysaa waxaa hore usoo marnay abwaabtaanoo dhan in la isku yidhahdo atawaabic atawaabic macnaheed waa maxay atawaabic waa jamc mufradku waa maxay taabic taabic macnihiisu waa maxay mid wax raacaya idan nactiga inuu wax raacaya waan soo marnay haddana waxaan maraynaa cadfiga asna wax raacaya cadfiga markii la joogo midka macduufka ehe la cadfayo ee xarfulcadfiga ka dambeeya wuxuu ku xukun yahay xagga icraabta midka macduufa calayhiga ee lagu cadfayo oo la dabagelinayo waxaa leedahay wuxuu yidhi taquul waxaa leedahay qaama zaydun wa camrun maxay isku raaceen hadda rafcay isku raaceen qaama zaydun zayd ayaa istaagay wa camrun camr waxaa leedahay waa mactuufun calaa zayd walmactuufu cala almarfuuci marfuuc midkii mactuuf ku raf- eh, ku cadfan midkii marfuuc ku cadfan marfuucu noqonaa walmactuufu midka lagu cadfay calaa marfuucin mid rafcisan marfuucun asigana waa marfuuc mid marfuuca kii lagu cadfay marfuucu noqonaa wa calaamatu rafcihi kadib hadda adaal raa inaad dhammaystirato haddii ay damo tahay iyo haddii ay damadu daahir tahay hadday muqadaro tahay hadday maxaratay xaraf kala tahay waxaas adaal lagaa rabaa inaad dhammaystirato laakiin waxaad ogaani xukunka almactuuf cala almarfuuci waa marfuuc haddaad tidhahda jaaa zaydun ama qaama zaydun wa muusaa muusaa waa mactuufun calaa zayd walmactuufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damaة mqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha aلtacadur saasaa usii dhammaystiranaysaa almacطuuf calى اlmarfuuci waa marfuuc wاlmacطuuf calى mansuum waa mansuub wاlmacطuuf calى اlmajruuri waa majruur wاlmacطuuf calى اlmajzuumi waa majzuum waa qaacido guud waxay isku raacayaan fi icraab fain caطafta haddaad ku cadafto calىa marfuucin mid marfuuca rafacta waa rafcinaysaa haddaad macduuf haddii ay mid marfuuca aad ku cadafto rafacta waa rafcinaysaa ow calaa mansuubin ama haddii aad ku cadafto mid mansuuba nasabta waa nasbinaysaa aw calaa makfuudin ama mid makfuuda oo hoos dhigan haddaad ku cadafto khafadta waad hoos dhigaysaa aw calaa majzuumin ama mid jasmisan haddaad ku cadafto jazamta waa jasminaysaa tusaalooyinku kuu galo wuxuu ku yidhi qaama taquul waxaa leedahay qaama zaydun wa camrun zayd ayaa istaagay wa camrun iyo camar ra'aytu zaydan zayd ayaan arkay wa camran iyo camr wa marartu bizaydin zayd ayaan soo maray wa camrin iyo camr wa zaydun zayd lam yaqum ma istaagin walam yaqcud mana fadhiisan waa jasmidii uu kugu tusaalayna qaama zaydun wa camrun rafcay isku raaceen zaydun iyo camrun wa ra'aytu zaydan wa camran maxay isku raaceen nasbadii wa marartu bizaydin zayd ayaan soo maray wa camrin camr waa macduuf calaa zayd waalmacduufu cala almajruuri majruur wa zaydun zayd lam yaqum ma istaagin walam yaqcud mana fadhiisan haddaad tidhaahdid lam yaqum walam yaqcud markaa waxay noqonaysaa jumlo jumlo lagu cadfay laakiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxaa fiican in lamta dambe laga saaro oo la yidhaahdo lam yaqum zaydun wayaqcud markaasaa jasmuhu ficilka si toos u muuqanaya oo lagu jasminaayo cadfi in lagu jasmiyey haddii laakiin lamti aad soo celisa waxaa jasminaya yaqcudiyay noqonaysaa lamtiyay noqonaya markaas lamta ka saar waxaad leedahay lam yaqum zaydun zayd ma istaagin wayaqcud mana fadhiisan wayaqcud waxay ku cadfan tahay yaqum bay ku cadfan tahay waalmacduufu cala almajzuumi majzuum ficilkan yaqum oo majzuumay ku cadfan tahay wixii lagu lagu cadfo majzuumna waa majzuum asna wa calaamatu jasmihi wuxuu noqonaysaa assukuun calaamadii jasmada waa sukuun sidaasaa marka icraabta xukunkeedu uu noqonayaa almacduuf waalmacduufu calayhi sidaasaa la iskugu cadfaya haddii baabka markaa si guud aan gadaal ugu noqonno baabulcadfi wuxuu ka mid yahay min atawaabic tawaabicdana waxaan soo marnay inay afar yihiin annactu waalcadfu waaltawkiidu waalbadel afartaasaa waxa la yihahdaa atawaabic afartaas magaca ay wadaagaan tawaabic waa tawaabic macnaheeda waa maxay waa kuwa wax raacay yay raacayaan wixii markaas ay ku cadfan yihiin ama ay nacti u yihiin ama ay bedel ka yihiin ama ay tawkiid u yihiin ayay raacayaan icraabtay ku raacayaan nacti waa soo marne baabkii labaad oo tawaabicdaan maraynaa baabkii labaad ee tawaabicda ayaan maraynaa oo ah baabulcadfi cadfiga sida shiiqa hadda uga hadlay ayaan annaga uga hadlaynaa ugana gaabsanaynaa maxaa yeele kutubta kale waxaan ugu tegi doonaa cadfiga laftirkiisa inuu qaybsamo oo cadfulbayaan iyo cadfunasaq iyo waxyaaba kalaa jira laakiin cadfiyadii mid ka mida ayuu shiiqu hadda ku gaabsaday waa midkan xuruufta tobanka ah leh ballanteynun waxay ahayd inaan warka shiiqa aanan dhaafin cadfigan marka tobanka ah tobanka xaraf ka kooban oo labadii nooc ee cadfiga mid ka mida ah oo shiiqu hadda raxmatullahi caleyh uu ku gaabsado waana mid ka badan waana mid ka badan inta badan la isticmaale toban xaraf oo xuruuful cadfi la yidhaahdo ayuu leeyahay tobankii waa soo tirinne waa soo marne macaanidoodana waa soo marne tobankaasi waxay waxaa la yidhahdaa xuruufulcadfi waxa ka horeeya waxaa loo yaqaanaa macduuf waxa ka dambeeyana waxaa loo yaqaanaa macduufun calayhi macduuf iyo macduuf calayhi aan la isku qaldin macduuf waa mid la cadfaayo cadfi macnaheeda waa maxay waa la soo leexinayaa waxaa lagu leexinaa midka ka horeeya sow xukunka ula wadaago waa macduuf kan loo soo celinaayo ee lagu soo leexinaayo maxaa la yidhaahdaa waa macduufun calayh mar walba marka midka la soo leexinaayo waa midka gadaala soo ma kan horeeyaa lagu soo leexinayaa midka hore waa macduufun calayhi kanna waxaa la yidhahdaa macduuf walidaalika icraabta waxaa mar walba leedaha walmacduufu midka la cadfay macduufka yaa waa mar walba walmacduufu la leeyahay waa kan dambe waay marka waa camru icraabes waxaa leeda camru waa macduuf jaaa zaydun wacamrun waawdaasna maxaad ku sheegaysaa alwaawu xarfu caطfin saasaa leeda waawgu waa xarfu caطfin jaaa zaydun facamrun alfaau xarfu caطfin fa'dan xarfu cadaf ayaa leeda marka hore zaydaad icraabaysaa dabcan jaaa zaydun zayd waa ficilkii ficil maadi mamnuuc cala lfatxi laa maxalo min alciraab zaydun waa faacilkiisi waa marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahiratu cala aakhirihi facamrun alfaau xarfu cadfin camru macطuufu calaa zayd wاlmacطuufu cala اlmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi tusaalooyinka kalena waa sidaas oo kale marka macطuufku waa midka dambe macطuufu calayhina waa midka hore shaygana waxyaabaha lagu fahmo waxaa ka mid ah marka hore qaybihiisa inaad suuradaysato inaad qaybihiisa suuradaysato ma aha macطuufka inaad tidhaahdid waa zayd camarna waa macطuufu calayhi taa waxay daliil u tahay inaadan fahmin waxaa laga hadlaayo taqsiimka iyo qaybinta waxay dhahan culummadu waa nisf alcilmi cilmiga barkiisa marka hore inaad qaybintiisa fahamtid waay wax markii la qaybinayo inaad qaybinta fahamto suuradaysato waa cilmiga barkii wixii kaloo faahfaahina qaybintaasi hadhowta kugu soo noqonaya ayagun baad usoo celinaysaa marka qaybta koowaad waa inaan fahamno meeshan waxaa yaalla ama uu ka kooban yahay baabkan saddex tiir waay tiirarkiisu waa saddex macduuf macطuuf calayhi xuruufu اlcaطfi wax ka baxsan miyaa jira saddexdaasi saddexdaasu ku taagan yahay mid la cadfaayo mid lagu cadfayo iyo aaladii isku xiraysa isku cadfaysay aalada waa maxay isku cadfaysa waa xuruufu lcaطfi qalabkii loo isticmaalayo isku xirkooda waa xuruuftan xuruuftaanaa loo adeegsanaya ayadaa isku xiraysa waxaa loo yaqaanaa xuruufu اlcaطfi kan hore icraabtiisa mar walba wuxuu ceraabtiisu ay ku go-an tahay caamilka asiga gelaya midka hore midka hore ceraabtiisa annagu hadda si gooni uguma talino midka laga hadlaayo kan dambe miya mase waa kan hore hadda ceraabtiisa kan dambe waay ogaada amaa midka hore hadduu ficil ka horeeyana faacilu u noqonaya haddii mafcuul u baahan yahay ficilkaasi mafcuulu u noqonaya kaasi annaga shaqo kuma lihin kaasina lama yihaha baabulcadfi shaqo kuma laha hadda jaaa zaydun zaydun baabulfaacil aan ku soo marna soomaan axkaamtiisa iyo waxa uu qaadanayo ra'aytu zaydan haddii la yidhaahdana ra'aytu waa ficil iyo faacil muxuu u baahan tahay mafcuulay u baahan taho zayday ka dhigata kaas ma ahan midka icraabtiisu noqusayso hadda markii baabkan aan joogno baabkan waxaa laga hadlaayo kan dambe waay midka lasoo cadfaayo waay amaa midka hore icraabta uu qaadanayo waxay ku xihan tahay caamilka gelayo hadduu caamilku mansuub yahana mansuubuu ka dhiganaya yani hadduu nasbo u baahan yahay ama mansuub bahan mansuubuu ka dhiganaya hadduu marfuuc u baahan yahay marfuucuu ka dhiganaya hadduu majruur u baahan yahayna majruuruu ka dhiganaa kaas caamilka galaya ku xihan tahay laakiin midka annaga mar walba aan kan hore waafajinayno oo cadfiga laga hadlaayo kan dambe waa idan tusaalaha jaaa zaydun wa camrun yaa waay midka hadda taabica ah ee wax raacaya ee tawaabicda soo galaya ma zayda mase waa camr waa camr waa idan taabicaas waa wax laga hadlaya xukunkiisa taabican see loo icraabayaa waxaad leedahay kii uu raacay ayuu ku icraab noqonayaa sidaan u dhehaynay nactiga wuxuu ku icraab noqonayaa kii uu sifada u ahaa saasaan soo marna soo maaha nactiga jaaa zaydun alcaaqil caaqil muxuu raacayaa baa layidhi icraabta wuxuu ku raacaa zayduu ku raacayaa kanna waa sidii oo kale camrun waa taabici taabica xukunkiisa waa maxay kow raacaya inuu ku xukun noqdo ujeeddadu waa intaas laakiin yaan loo fahmin in jaaa zaydun zayntan icraabteeda aada si gooni u raadinay zaydan faacil waayo caamilka mar walba galayena ayay ku jaango-an tahay adiga waxaad danaynaysaa keliya kan dambe ayaad danaynaysaa midka taabica ah ilaan atawaabican ku jirnaa waa inaadan mawduucaaga iloobin mawduuca mar walba aad ku jirto waa inaadan iloobin mawduuca aan ku jirno waa atawaabic taabicna hadda waa camr markaan rabnaa camr inaan icraabtiisa ka hadalno ayaan waxaan ku qasbannaha inaan idhaahno wuxuu ku xukun noqonaa kii markaa lagu cadfaayey walidaalika sheikhu wuxuu ku yidhi fa in cadafta calaa marfuucin rafacta marfuucaas miyuu ka hadla hadda asiga wax lagu rafciye kamuusan hadal wuxuu ka hadlayaa waa kan dambe taabica haddaad ku cadafto midkaan taabica marfuuc haddaad ku cadafto marfuucuu noqonaya rafacta asna waa rafcine haddaad mansuub ku cadafto asna waa nasbine haddaad majruur ku cadafto ama makfuud labada waa la yidhaha waa soo marnay asigana waa khafdinaysaa haddaad majzuum ku cadaftana waa jisminaysaa icraabtiisa ku dhibi maysa marka icraabtiisa wixii ka horeeya ayuu ku icraab noqonayaa laakiin haddaad tidhahda jaaa zaydun wa camran icraab saxa miya wa camran ya ma is raaceen ismaysan raaceen waa qalad icraabta noocaasa maxaa yeele camrun waa inuu raaco zayd waa inuu ku iraabo fi inuu ku raaco fii icraabihi maadaama uu ku cadfayn sidaasaa leedahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin